بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin salaamayaa dhammaantiin ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka madax xasan sheekh maxamuud sida cabdiraxmaanbeegina cudur daarta ma qabo marka dhammaantiin islaamada taliya umuurka meeshii uu qaadan adoomaysa maanta waa maalin farxadeed weeye waa maalin guuraha weeye waa maalin taariikhiya soomaaliya waa puntland waa mudasana waa marka maanta oo kale oo guushaas la gaaray waxaa ka furan waa mahadnaq weeye khudbad kale oo dheer anuu geli mayo waxaan rabaa maalnaqaas inaan ka bilaabo ilaahi allah subxaana watacaala noo ogolaaday in mashruucaanu hirgalo awooddiisay ku hirgashay isaga ayaa mahadda koowaad iskale waxaan rabaa kalaba inaan u mahadnaqo intii kale ka qayb qaadatay oo mahadnaqu maalinta dambe lagu celinaya marka annaga waa ku celinaya weyneynimada in lagu celiyo mahadda koowaad waxaa iska leh dowladda talyaaniga oo runtii mashruuca la-aantiis usan loo hirgalay maanta ugula joogo ambaashatoorkoodii fabricio marcelli aad bay ugu mahadsan yihiin mashaaric mashruucan iyo mashaariicdii hore ay u sameeyeen iyo kuwo kalo badan oo khayr badan ka rajayn doono insha allah wasala waxaana maa noqo shirkadda mashruuca hirgelisay gadaalka waxay ka oran doonaa marka shirkadda oo runtii shaqo fiican ka qabatay aeroboortka dhabtu waxaa weeye dhaqaalaha ku baxay iyo dhaqaalaha aanu haysanay wax islama bajetkii loogu talagalay mashruucan oo needka ay u baraa lix milyan iyo saddex boqol oo kun oo doolar lacagta ku baxdayna saddex jibarkeeda waa dan tahay marka nimankan mashruuc ma aanaan siinin way noo yimaadeen contribution bay xoogla ay ku bixiyeen mashruucan uu hirgalo tayada eraboorka iyo dhaqaalaha ku baxay iyo waxaan haysanay wax isu dhowina ma aysan ahayn marka aad bay mahadsan yihiin shaqada ay qabteen iyo sacrificeskooda aad bay u mahadsan yihiin shirkadda europs oo iyana baddeeda meesha ay joogto oo iyana in mashruucu mar walba dul taagnaa tayadiisa iyo socodkiisa iyana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaa bogaadinayaa wasaaradda duulista hawada iyo garoomada oo wasiirku ugu horeeyo shaqadii wanaagsaneed oo ay qabteen waa bogaadinayaa runtii juudi badan bay geliyeen soo jeed badan bay sameeyeen si mashruucaan u dhigalo wasaaradda iyo shaqaalaheeduna aad bay u mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan aad ugu mahadnaqo ciidamadii ilaalinaya aeroboorka oo haddii aeroboorka nabadgelyusa ay sugnaateen waxba ma hirgaleen wax walba nabadaa ka horeysa ammaan gaaray mudan yihiin ugu horeeya allahu naxariistay xasan shire ammaan oo isagoo mashruuca hawshiisii gacanta ku haya dhintay allah naxariistaa leenaysaa intii kalena aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxaa kalaa mahad gaara inuu jeediyo prime minister cabdulla sheekh axmed dalka in la jooga runtii markii aan nimid aan cunay lacagta taalla iyo mashruuca waxaa ku baxaya inay sasleekeen markii shirkadda c c a c c ay naga ogolaatay inay iyadu mashruuca dhisto mashruuca wadamo badan ba kamiro badan baa u tartamay sagaal iyo toban kamira u tartamay hooyartoobaaba noqdeen shoohlis soo galay laakiin lacagtaan haynay iyo in lacagta iyagoo ayadaa kurisaynaa laba jibaar bay haytay rugdhow marka cidda keliya oo ogolayd inay lacag geliso aeroboorka bajetka aan haynayna naga aqbashay aqoonteed iyo kartideed inay aeroboor dhistana lahayd waxay siisiisiisi waxaa ku adgaara marka in iyaga aan siiyo aeroboortka inta kale aan idhaahno waa mahadsan tihi laakiin waxaa la yidhi haddii mashruuc noocaasi waxaa la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa single source waxaad u baahan tahay inaad kasoo sixiro dowladda federaal dugland markaas prime minister waxaa saxiibkay cabdi rashiid axmed isaga ayaa na hoos gallay isaga ayaa markaas soo ogolaaday in siino si gaar u siino ay hadda siisiisiisay marka isaguna maanta gaarka runtii ayuu leeyahay waan ku mahadsanay dadaalkiisa waxaan rabaa inaan mahad naqo madaxdii iga horreysay oo dadaal kala duwan u sameeyey mashruucan wadahirgaro laga soo bilaabo waqtigii cabdullaahi yuusuf hadda muuse madaxweyne cabdiraxmaan farole iyo intii kasii horeysay oo dadaal iyo juda dheeraada ku bixisay in mashruucaan hirgalo waxaa weeye barnaamijkaas wuxuu ahaa xarji xarigaas isku dhiidhiibayay oo nagu walba meel uu keenayay alxamdulillah maanta ayuu hirgalay iyana aad bay mahadsan yihiin dadaalka ay geliyeen runtii mashruucaan ka hor waxaan oran karaa dadka reer puntland waxay ku jireen igu odon bay ahayd dib badan ayayna ka mudan jireen in dadku ay yimaadaan maanta puntland odonka oo ka baxday waxaan rajeynayaa dadkeedu si sahlan inay daafaha adduunka meelo kala duwan u imaan doonaan iyagoo dib iyo shido midna aan la kulmo insha allah sideedana garoonku waa wejiga dalka weeye dabcan haddii wejigaha uusan qurux badnayn jirkaaga intiska cido eegamayso marka waxaanu niri hadda ka hor puntland waxay u furan tahay in la maalgasho open for business laakiin su-aashu waxaa weeye taasi ma dhacayso haddaan kaabayaasha dhaqaalo aysan jirin waxaa uga horreeyana waa wejiga cidda imaanaysa meeshay kasoo degayso waa aeroboortka weeye muhiimadda gaarka marka ayaa aeroboorada loo leeyihiin sidii aan ilaahay ka barinay aan rajaynaynana waxaan leenahay hal sano hal garoon laba sano laba garoon saddex sano saddex garoon insha allah ilaahay waa barinay insha allah waan ka helaynaa baryadooda wanu ajiibay marka muhiimaddaas gaarka runtii ayaa kaabayaasha dhaqaaluhu inoo leeyihiin waana rajaynayaa haddii kaabayaasha dhaqaaluhu inoo dhismaan waxaa imaanaysa inaanu ka faa'iidaysano khayraadkana dabiiciga hello maalgash guda iyo mid dabadeed labadaba puntland waa qani waxay leedahay bad waxay leedahay kalluun waxay ku leedahay beero waxay leedahay xabko iyo meydi waxay leedahay xoolo waxay leedahay macdan waxay leedahay shidaan laakiin waxaan u baahan nahay caqligii iyo farsamadii waddankaas barwaaqada ah oo annagoo fakriga aana dul fadhino aan uga faa'idaysan lahay waxa uga horeeyana waxa weeye inaan helno dhaqaalihii iyo maalgashigii aan uga faa'idaysan lahay waxaana kowka ah mar labaad waa airboortka wey waxaan rabaa marka furigii horeeyey ee horumarka iyo maalgashigu waa hirgalay waa boosaaso inta dhiman oo oo airboor ka dhiman madaxweyne xasan baa ballan qaaday saan ka sugiya waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo maanta haddana xad kale oo ah markabkii siday qalabkii lagu ballaarinaa dekada boosaaso inuu ku imaanayo isbuuc gudihiis insha allah haddii marka garoonkii iyo dekadu israaceen boosaaso waxay ila tahay inuu boos ka qabsan doonaa insha allah mixnaa wuxuu yidhaahdi saddex waa beerowday basra timir kama iman cadan buuri laga waa boosaasada wabuur marka waxaan leenahay boosaaso laga guur waa dhammaatay waxaan leenahay boosaaso waa dahab maanta insha ugu dambayntii waxaan mahad celinayaa qabanqaabiyaasha khibrada quruxda badan sida fiican usoo agaagsamay waxaan u mahadnaqayaa shirkadihii iyo ganacsatadii gacanta weyn ka geystay in xafladdu qabsoonto waxaan mahad celinayaa media si gaar ah sida adag noo soo shaqeeyey maantana barnaamijka si fiican u teginaya oo adduunka meel kasta laga daawanayo ugu dambeyn waxaan mahad celinayaa maamulka gobolka bari iyo maamulka degmada boosaaso aad aad bay wanaagsan tihiin idinka daadashiina waxaan guri xel baa idin rajaynayaa haddana waxaan kusoo dhaweynaya madaxweynaha gobolka federaalka mudane xasan sheekh maxamed